dee halkan sida aad maqashay labadii maalmood ee u dambeeyey shalay iyo maanta waxaa ka dhacay shir weyn oo aan ugu magacawnay international conference for agro value chain oo loogu talagalay in lagu xoojiyo silsilada abuurka ilaa ma ilaa ilaa iibinta yacni maalgashiga beeraha loogu talagalay qofka markii dalaga la abuuro ilaa inta laga cunayo ama laga biicgeynayo broseska silsilada uu marayo in la hagaajiyo shirweynu ahaa halkan waxaanu isugu keennay dhammaan dadkii beerleyda soomaaliyeed iyo iyo iskaashatooyinka dowladdii hay-adaha nacaawiya iyo kambaniyo soomaaliyeed bangiyadii dhammaan wax qaybihii kala duwanaa ee beerahaan isugu keenay iyo dhowr iyo labaatan shan iyo labaatan lix iyo labaatan kambani oo eurubian ah oo daraynaya iyaguna ma hore wakti dheer soomaaliya beeraha bero ku lahaan jiray halkan sida kuwa talyaaniga oo kale waa hagaag bal waxaad iiga warantaa marka kobaca ilaa iyo haatan la taaban karood noo sheegi karto oo beeraha soomaaliya ku saabsan muxuu yahay horta marka ugu horeysa dalku duruufo kala gadisan buu ku jiraa laga yaabe inaanaan deeto saxa ah oo boqolkiiba boqol ah aanaan hayn laakiin ujeedka aan leenahay waxa weeye adduunku sidii uu uga dhacay dagaalkii ruushka iyo ukraine adduunku wuxuu galay wax la dhaho food security inuu ka fekero ama xornimada cuntada food sovereignty ayaa la dhahaa dalku xor maaha hadduusan cunto haysanin halkaasaa la gaarsiiyey marka annaguna taas baan la jaan qaadaynay sidaad og tahay dalka waxaa ka socda qorshe cusub oo la dhaho national transformation plan ama qorshaha isbeddelka qaranka oo loogu talagalay in dhaqankii aynu kusoo jirnay soddonkii ugu dambeeyey aynu kusoo jirnay aanu bedelno midkii ka maaragtay qorshekii national development plan la dhihi jiray ka horu marsan oo xooggana saaraya public private partnershipka ama wax wadalahaanshaha dowladda iyo private sectorka ayaanu ku jirnaa marka qorshayaal baan leenahay for example qorshayaasheeda waxaa ka mid a waan kuu sheegay marka koreysa wax soo saarka dalka oo dhan in la xoojiyo isku filnaan cunto la hiigsado islamarkaana meelaha qaarkood oo dadka noloshoodu ay ku tiirsan tahay culays gaara la saaro beeraleyda ku jirta laysu geeyo iskaashtooyin waaweyn laga dhigo dowladduna gacan siiso meelaha haddaan kuu taabto for example geleyda oo kale digirta oo kale bariiska oo kale oo jawhar iyo dhulkaa ka baxa inaanu miisaan saarno in tiro badan oo dalka ku filan laga soo saaro dhinaca khudaartana mooska iyo sisinta iyo lindhanaanta iyadana saasoo kale inaanu dhiirigelinno shirkadaha ka shaqeeya isu geyno annakoo higsanaynaa inaanu cuntada soomaaliya halka ay taagan tahay kor uga qaadno marka higsigaas ayaa shirkani ku fadhiyaa dhul beereed baaxad leh oo shabeellada hoose hadday noqoto meelo ka mida gobolkii dhammaaye jubbada dhexe jubbada hoose meelo ka mida gedo shabaab ayaa haysto taasay caqabad idinkugu tahay dabcan dee shabaabku intii soomaaliya ay soo martay dhibaato iyo sharci la-aan iyo waxa ugu xun ee ee maanta dadka soomaaliyeed noloshooda baabiiyey waa argagixisadaas aad sheegtay mar kasta oo dalkan uu xaalad kale ku jiray qabqablayaal joogeen dowlad aan awood badan lahayni joogtay si uunbaa nolosha dadku saan uga fiicnay argagixisadu waa argagixiso dadkii way baabiisay way barakicisay i d bs bay beeraleydii xololaydii ka dhigtay laakiin hadda ciidamada iyadu way ka adkaadeen isma wajihi karaan meelahaasay gurila ahaan u weeraraan marba meel dadka soomaaliyeed ku dhibaan meelaan ciidamadu joogin ay dadka soomaaliyeed ku dhibaan oo ku argagixiyaan laakiin hadda waanu ka adagnahay waxaanu rajaynaynaa in ciidamadu degeenada aad sheegtay oo qaybo kamida ay ku dhuumaalaystaan ay ka saaraan baan rajaynaynaa weji cusub oo dib u xoreynta dalka sifaynta shabaababaa soo socda ilahay waayo caqabado dabcan hadda ma jiraan iskaashatooyinkii beeraha oo ma jiraan aseendooyinkii waaweynaa dadkii maalgashan jiray meelaha intooda badan ma jiraan iibgeyntii suuqa ee banaanka ee soomaaliya beeraha wax soo saarkooda marka laga reebo intaan ogahay liimo yaryar iyo moos yaryar oo dad shakhsiyaad gaara marka caqabadaha jiroo dhan maxaad nooga sheegi kartaa caqabadaha jira marka ugu horeysa sidaad sheegtay waxa weeye dadka soomaaliyeed ama beeraleyda soomaaliyeed dhibaato weyn bay lasoo kulmeen taageero la-aan dowladeed bay la kulmeen beeraleydu iyo sadooyinku ma jiri karaan dowlad la-aan dalkeenii wuu burburay reegixiso iyo scenarios instability oo badan baa ayaa ayaa kusoo ayaa ayaa raagsaday oo dadkii beeraleydii baabiyey laakiin dadaalka aan kuu sheegay ayaan wadnaa oo aan doonayno inaan wax ka bedelno aanu doonayno caqabadaha jira waxaa ka mid ah inaan weli aanaan suuqyadii furin adduunku hadda ganacsiga qaabku u ganacsado waxa weeye ma jiro dal sida iyadoo kale diyaarad lacag ku qaado oo weliba qaad iyo waxyaala aan naf lahayn ku soo gata waxaanu khasbi doonnaa waddamada wax nooga yimaadaan ee kenya etoobiya imaaraadka china turkey oo trade balansiga iyagu ama isdhaafsiga wax uu kayagu aad u hooseeyo waxaanu khasbi doonnaa inay productiga beeraha iyo kalluunka iyo xoolaha soomaaliyeed si sharciga ku qaataan marka dawladdu howlo badan ayay wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradaha shaqadaas kulihii ay ka hayaan inay ganacsatada soomaaliyeed suuq u furaan wax soo saarka gudahana la kordhiyo taasaan ka shaqayna